بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله waxaanu ku dhex jirnay qisatu aadam calayhi salaam almabxathu alawal ayaynu ku dhex jirnay mabxadkii koowaad oo dikru aayaat fii khalqi aadam aayadihii qur-aanka ku soo arooray oo ka sheekeynaya khalqiga aadam waxaynu soo tilmaannay oo nidhi lix suuradood ayaa lagu tafsiiliyey oo allaah wuxoogaa aayado roon ku keenay oo lagu tafsiiliyey suuradaha kale waa ijmaal aayad aayad iyo wax la mida ama laba aayadood marka suuratlbaqara waa ka soo hadalnay oo ugu hormarinay dersigii koowaad buu ahaa dersigii labaad suuratu acraaf baynu kaga hadalnay kii saddexaadna waxaynu kaga hadalnay suuratulxijr addersu araabic wey marka dersigani waa min suurati israa allah subxaanah wa tacaala ilaa shan aayadood ayuu kaga hadlay weliba iyadoo xoogaha suuradihii hore ay ka balbalaaraayeen oo tan lasoo gaabinayo oo waxa weeye xoogaa aan xoog loo tafsiilinaynin allah subxaanah wa tacaala waxa uu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ila ibliisa qaala a asjudu liman khalaqta diina allah waxa uu yidhi waid qulnaa ay wadkur u sheeg rasuulka ilaahayow id waktigii qulnaa aanu niri lilmalaa'ikati malaa'igta aanu ku niri usjuduu liaadama aadam u sujuuda fasajaduu waa sujuudeen ilaa ibliisa ibliis mooye marka saynu awalba soo marnay oo aynu soo tilmaannay aynu dibna qodob dhan ka dhigi doonno ibliis malaa'igta ka mid ma ahayn laakiin meesha ayuu joogay waayo hore baynu u soo marnay in keligii lagu yidhi yaa ibliisu maa manacaka anlaa tasjuda id amartuk marka amarka waa la wada siiyey meeshaana la wada joogay ee isagu cunsurulmalaa'ika ka mid ma aha oo waxa weeye khalqiga malaa'igta ka mid ma aha ee waa khalqi gaara oo jin ah sidii aynu soo marnay oo waxa weeye allah subxaanah wa tacaala fii suurati xijir uu inoogu sheegay waljaanna khalaqnaahu min qablu min naari samuum fii suurati kahfina allah waxa uu ku oranayaa waxa weeye marka uu ka hadlayo waid qulnaa lilmalaa'ika isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih afatattakhiduunahu waduriyatahu awliyaa marka dhowr arrimood bay culummadu sheegaan oo ibliis una malaa'igta kaga mid ahayn dib baynuna ka sheegi doonaa oo qodobka aynu kaga saarayna malaa'igta ayaynu ku caddayn doonaa insha allah marka ibliis waa uu kama uuna sujuudin aayadihii horaa la inoogu sheegay aayaddan waa la soo gaabiyey abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waataynu soo marnay inuu diiday oo waxa weye marka allah uu weydiiyey uu yidhi maa manacaka an tasjud maxaa kuu diiday inaad sujuudid qaala uu yidhi anaa khayru minhu khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min diin marka halkan waa la soo gaabiyey laakiin qisadu saasay ahayd inuu diiday inuu sujuudo sujuuddana waynu soo tilmaano waxaynu yidhi waa sujuudu taxiya ee ma aha sujuudu cibaada oo cibaado ma aha in aadam la caabudayo ilaahay baa cibaado iska leh laakiin salaan iyo waxay ahayd tashriif aadan la sharfayey ayay ahayd iyo soo dhoweyn ibliis waa hadlay marka waxa uu yidhi markii la yidhi oo la weydiiyey baa ku xadfan maxaa kuu diiday qaala waxa uu yidhi a asjudu liman khalaqta diina ma waxaan u sujuudayaa mid aad ka abuurtay dhoobo diinan ay macnaha dhoobo mid laga aad aad ka samaysay oo dhoobo laga abuuray miyaan u sujuudaya ay khalaqtahu min diin waxa aad ka abuurtay dhoobo oo aayaddii kale la macno tahay anaa khayru minhu khalaqtanii min naarin oo khalaqtahu min diin isagana dhoobaad ka abuurtay ana naar baad iga abuurtay anaa ka fiican buu ku doodayaa marka sidaa daraaddeed uma sujuudayo kabacdi marka markuu saa yiri uu yiri u sujuudi maya caddaystay waa tii naarta laga saaray jannadii oo la yidhi fakhruj minha fa innaka rajiim naar baa u waajibtay jannadiina waa laga saaray iyo zumratulmalaa'ika waa laga dhex saaray waatuu codsaday marka uu yidhi andirnii ilaa yowmi yubcathuun ilaahu ii kaadii inta laysa soo saarayo waa tii loo oggolaado oo la yidhi innaka min almundiriin ilaa yowmi alwaqti almacluum waa lagu oggolaaday ilaa maalinta macluumkaa oo qiyaamuhu dhacayo wey oo la wada dhimanaya ayuu noolaanaya bay dhahan culummadu markaasuu caddaystay marka cadaawadiisii iyo sidii uu waxa weeye maaragtay u dagaalami lahaa qaala waxa uu yidhi ara'aytaka haada aladii karamta calay lain akhartanii ilaa yowmi alqiyaama la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila ilaahay buu la doodayaa waa qof waxa weeye naari u waajibtay waa canaad iyo madaxadayg iyo kufri buu la soo istaagay wuxuu yidhi ara'aytaka iiga warran haada aladii karamta ay akhbirnii ii war ii sheeg haada aladii karamta calay kan aad aniga iga sharaftay waa aadam kan aad aniga iga sharaftay oo waxa weye hada aladii karamta calaya aadam buu u jeedaa waxau yidhi la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila la axtanikanna waan dacayanayaa xarig baan ku ridanayaa waan hogaansanayaa tacnigu waa waa waa dacayga markii koor kooraha lagu waxeeyo faraska oo kale marka la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila duriyaddiisa wax yar mooye inta kale waan kaxaysanayaa wey waa siduu awalba aayadihii kale aynu ku soo marnay inuu dhuminayo say u dhan yihiin waan dhuminayaa buu yidhi say u dhan yihiin ilaa cibaadaka minhum almukhlasiin addoommadaada loo baraxtiray cibaadada mooye oo macnaha adiga kuu saafidaa mooye inta kale waan kaxaysanaya halkaana marka waxauu yidhi la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila in yar mooye waa kuwa addoommada ilaahay buu ka soo reebaya ounan awoodda u lahayn oo ilaahay uu yidhi ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan idan marka waxa uu ku dhaartay uu yidhi la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila dacay baan ku ridanayaa meeshaan rabaan u hogaansanayaa anaa kaxaysanaya naar baan ku gurayaa wey say u dhan yihiin inay naar galaan baan rabaa marka duriyatahu buu yidhi ay duriyata aadam calayhi salaam aadam ma kaxaysan karo waa nebi ilaahay baa cismo siiyey laakiin waxa uu kaxaysanaya waa duriyadda wey halkaa maalintaa waxay ka ahayd danni ibliis danni bay ka ahayd oo wuu malaynayay inuu saa samayn karo ee xaqiiqo uma haynin laakiin allah baa inoo sheegay walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu faatabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin waa raaceen duriyaddii nebi aadam in yar mooye oo mu'miniina mooye intii kale ibliis bay raacday dacay buu ku riti waa kaxaystay oo waxaw isaga ayaa hoggaansaday wey meeshuu raba u kaxaynaya zinuu ku gurayaa macaasi dulmi fitan shirki wax walba ayuu u kaxaynayaa ilaa uu naarta ku hubsado mid walba markuu dhinto oo shirkigaa ku dhinto ayuu waxa weeye hubsanaya inuu naar la galay marka la axtanikanna duriyatahu ilaa qaliila ilaahay waxa uu ku yidhi marka sidaan ilaahay baa ugu jawaabay qaala dhab fa ina laka qaala dhab baa li idhab tag marka orod dhaqaaji baa li faman tabicaka minhum faina jahannama jazaaukum jazaan mawfuura qaala dhab faman tabicaka minhum ciddii ku raacda oo minhum ay min duriyati aadam ciddii ku raacda iyo adigaba hee faina jahannama jazaaukum jazaaan mawfuura abaalmarintiinu waa jahannamo wey abaalmarin mawfuuran ay taaman kaamilan dhammaystiran ayaa laydinku abaalmarinaya marka waa laydii oofinayaa abaalkiinii baa laydii oofinayaa weye jahannamo ayaa laydinku gurayaa oo laydinka buuxinayaa waa aayadihii kale la macno tahay sida fii suurati saad iyo faalxaqu walxaqa aquul laamla'anna jahannama minka waman tabicaka minhum ajmaciin marka waxa weeye dhaar buu allaah waxa weeye allahna waxa uu ballan qaaday cid alla ciddii ku raacda ibliisoo ma dhaaranoo ma oran waan kaxaysanaya oo aniga ayaa ku adeeganaya kaxaysanaya orod tag baa la yidhi marka soco waa tahdiid weeye waxa weeye isagaa loo goodinaya orod tag baa la leeyahy waxaan ballan ku qaada anna cid alla ciddii ku raacda inaan naar ku guro marka naartaas ayaa ibliis iyo ciddii raacdaba sugaysa waa allah kabacdi marka wuxuu inoo tilmaamay asaaliibta uu isticmaalayo wastafsis man istadacta minhum bisawtika waajlib calayhim bikhaylika warajilika washaarikhum fi lamwaali walawlaadi wacidhum wamaa yacidhum ashaydaanu ilaa guruura wastafsis waa duufso oo kaxaysa wa istifsaasku waxa weeye qofku markuu qofka intuu daciifsado caqliga ka xado uu iska kaxaysto oo waxa weye isaga iska daba joogo oonu caqli uu ku fakeraya ahayn macnaha qofkaa shaydaan baa duufsaday bay yidhahdaan soomaalidu waa meesha wey duufso oo kaxaysa weeye oo adigu caqligoodii iyo maskaxdoodiiba intaad la wareegtid orod kaxayso ciddaa rabtid ma aha in la leeyaha way kuu bannaan tahay oo amar lagu siinayo maya waa tahdiid wa waad ogaan doontaa weeye cirib dambeedkeeda iyo waxa ilaahay kugu abaalmariyo ee adigu waxaa rabtid samee weeye wastafsis man istadacta minhum cid alla ciddaad awoodoo ka qaalib noqotid oo iyaga ka mid a kaxayse baali wastafsis man istadacta minhum bisawtika codkaaga ku kaxayso sawtkaaga u dhawaaqo kaxayso culummadu waxay yidhaahdeen waa waxyaalaha heesaha muusikada waxa weeye xumaanta iyo kullu daacin ila alcisyaan mid walba oo dadka ugu yeeraya shirki bidco macaasi waa sawdkii ibliis baa leeyihi marka qofku hadduu dadka xumaan ugu yeero ibliis baa ka dhex qaylinaya waa sawdkii ibliis bidca hadduu ugu yeero waa sawtu ibliis marka wastafsis man istadacta minhum bisawtika wa ajlib calayhim bikhaylika marka sawdku maanta waa badan yahay waxaa maanta meel walba heesaha iyo shirkiga dadka dadka ugu yeeraya xumaanta ugu yeeraya diin la-aanta ugu yeeraya kulli waxa weeye waa sawdka ibliis waay kabacdi waxaa la yidhi haddana waajlib calayhim bikhaylika warajilika waajlib waxa weeye ugu dhawaaqo u kaxaysa weeye jalabka waxa weeye jalabka waxa loo isticmaalaa xoolaha dadka la jooga geela iyo ariga iyo markay kaxaynayaan qaylada ay ku qaylinayaan iyo sacabka iyo qaylada ay isugu darayaan si xoolihii u socdaan marka ku kaxee weeye waa kaxayntii kaxayso oo waxa weye dhinac walba intaad ka martid bikhaylika fardooleydaadii fardahaaga ku kaxayso ile shayaadiintii waxa weye dee farday isticmaalayaan qaar waa lugaynayaan sida belo-aandigu u dhaqmaan bay u dhaqmaan marka wa ajlib calayhim bikhaylika ku kaxaysa marka oo waxa weeye iyagoo dhan ku caraabi waxa weye oo ku kaxayso bikhaylika fardahaagi fardooleydaadii oo fardahaagii kaxayso ayaa layihi wa rajilika ay rajalkuna waxa weeye waa kuwa lugaynaya oo soconaya oo waxa weeye almushaat macnaha iyo kuwaagii shayaadiintaadii lugaynaysaba ay ciidankaagii u dirweeya duriyadda aadam kuwa farda wata iyo kuwa lugaynayaba intaa u dirsatid kaxayso wa ajlib calayhim bikhaylika wa rajilika kabacdi haddana waxa leeyahy washaarikhum fi lamwaali walawlaad washaarikhum la wadaag baa leeyahy fi lamwaali walawlaad maalkii la wadaag awlaaddana la wadaag culummadu waxay yidhahdeen maalka wuxuu la wadaagayaa macaasidii baa lagu bixinayaa wuxuu u qurxinayaa qofkii zinadii xumaantii inuu maalkiisa ku bixiyo wuxuu u qurxinayaa inuu xaaraam ka tabco wuxuu u qurxinayaa inuu meel xun ku bixiyo fitan ku bixiyo dad islaam oo la laynayo wax walba inuu ku bixiyo buu u qurxinaya waka waa qabiilka waa qabyaaladda waa balaayada lacagta lagu bixinayo ayuu markaa u qurxinaya halkaa kula wadaag baalay marka oo fii sabiili munkaraat waxyaalaha macaasida iyo munkarka xoolahoodii inay ku bixiyaan kala shaqe weeye ile taasaad rabtaaye maaha in laleeyahy waa kuu bannaan tahay waa tahdiid adigaa saa raba soo maaha shaqaysa baa laleeyahay marka a wal awlaadi awlaaddiina ay macnaha awlaaddii duufsa wey awlaadda nebigu wuxuu tilmaamay kullu mawluudin yuuladu cala alfitra fa abawaahu yuhawidaani ou yunasiraani ou yumajisaani ilmo kasta oo dhasha islaamnimo ku dhalanaya waaridkiibuu marka waswaasinaya waaridkiibaa markaa waxay ka dhigayaan shaydaan baa ka shaqaynaya inay ilmaha gaalaysiiyaan mar hadday gaalaysiiyaan dee ibliis baa yeeshay oo kaxaystay wey oo waxa halkaa ula dhaqaaqay waxay kaloo yidhaahdeen culummadu waxaa soo gelaysaa macnaha ilmihii in waxa weye qofkii markii ninka iyo xaaskiisu markay isku tegayaan oo jimaac samaynayaan haddaynan ilaahay ka magangelin oo siduu nebigu ina baray aynan odhan bismillaah allahuma janibna shaydaana wajanaba shaydaana maa rasaqtana haddaynan odhan shaydaankii baa la wadaagaya hadhow ilmahaasi ilmo dhib badan buu noqonaya waa tan soomaalidu ay yidhaahdaan kan qofka dhibta badan bisinka looma qaban oo waxa weeye shaydaan weeye kani shaydaan baa wax ku leh waa kuwa yidhaahda halkaasay ka soo qaateen marka washaarikum fi lamwaali waalawlaadi wacidhum u ballanqaad baa layidhi beentaadii iyo wixii aad beenta sheegi jidhay u ballanqaad waxaa rabtid intaasoo amara ma aha macnaheedu in laleeyahy way kuu bannaan tahay waa tahdiid waa waad ogaan doontaa weeye cirib dambeedkeeda iyo waxa weeye khasaarada kaa raacda iyo cadaab iyo jahanaba inaa ku geshid kabacda ilahay inoo caddeeyo waxau yidhi wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa guruura shaydaan wax kale uma ballan qaadayo ilaa guruura waxa uu shaydaan ballan qaadayaa waa guruur waa guruur weeye hore baana allah inooga digay meelo badan oo layna yidhi war shaydaanku yuu idakadinin oo waxa weeye iska ilaaliya wuxuu idii ku yeerayaa waa guruur iyo waxa weeye inuu ida duufsado waa kadis weeye marka wamaa yaciduhum ashaydaanu ilaa guruura ilaahay naga badbaadiya marka kabacdi allah subxaana wa tacaala waxa uu ka soo reebay addoommadii ilaahay inna cibaadii laysa laka calayhim suldaanun ilaa man ittabacak ina cibaadii laysa laka calayhim suldaan wa kafaa birabbika wakiila waa sida aayaddii horoo kale ina cibaadii laysa laka calayhim suldaanun ilaa man ittabacaka min alghaawiin marka tanna allah waxa uu ku yidhi inna cibaadii addoomadaydii mukhlasiinta ah oo saafida ah oo mu'miniinta ah laysa laka calayhim suldaan wax awooda kuma lihid mana duufsan kartid haa wa kafaa birabbika wakiila ilaahay baa ku filan oo waxa weeye kaafi ah alaysa allaahu bikaafin cabdah oo kala waay marka allah subxaana wa tacaala waa bishaaro inuu addoommadiisa mukhlisiinta oo mu'miniinta oo ilaahay keliga caabudaya inuuna shaydaan awood u lahayn ilaahayna kuma sallidayo waayo intaa ilaahay bay ka magangelayaan acuudu billahi min ashaytaan rajiim bay odhanayaan ilaahay bay ka magangelayaan marka mar hadday ilaahay ka magangelayaan waxa weeye shaydaankii awood kuma leh waxna kuma samayn karo waayo qofka aan ilaahay ka magangelin shaydaanka ayuu shaydaanku duufsanaya idan aayadahan ikhwaanii fillaah waxay inoo caddaynayaan oo waadix inooga dhigayaan inuu ibliis cadow inuu yahay sida fii suurati kahfina allah subxaana wa tacaala hal aayad buu ku keenay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbihi afatattakhiduunahu waduriyatahu awliyaa ujeeda wahum lakum caduw bi'sa lildaalimiina badala allah aayaddaasuu ku caddeeyey waxau yidhi kaana min aljinni fafasaqa can amri rabbih arrinkii ilaahay buu ka dhex baxay faasiq buu noqday amarkii ilaahay buu diiday markaasaa innagii laynala hadlo waxaa layna yidhi afatattakhiduunahu wa duriyatahu awliyaa ma waxaad ka dhiganaysaan isaga iyo duriyaddiisa ayaad awliye ka dhiganaysaan isagoo weliba cadow idii ah oo waxa weeye cadaawad aayad kale ina shaydaana lakum caduwun fatakhiduuhu caduwa baa leyi cadow ka yeesha cadow buu idin yahay iska ilaaliya ayaa allah aayado badan inagu yidhi idan marka shaydaan cadaawaddiisu waa waadix weeye dhaar buu ku maray ilaahay hortiisuu ku dhaartay fa bicizatika la uqiyannahum ajmaciin ayuu yidhi ballan buu qaaday mar haddii aniga aan dhumay oo aan naar gelayo ballan waxaan ku qaaday buu yidhi anna inaan kulligood dhumiya hadhow markuu naarta galana waxa weeye oo halkaa khudbu ka qabanaya markaasuu odhanayaa falaa taluumuunii waluumuu anfusakum aniga ha i eedaynine eh waluumuu anfusakum naftiinna eedeeya maa ana bimusrikikum wamaa antum bimusrikhiy aniga maanta waxba idiima qaban karo idinkuna waxba iima- idiima qaban kartaan markaasuu caddaynaya innii kafartu bimaa ashraktumuuni min qabl ujeeda waxa weye waan ku waan idinku gaaloobay wixii aad shalay shirkigii iyo wixii aan idii ballan qaaday iyo wax alla waxaasoo dhan ka kac buu leeyahy waxba kama jiraan marka idinka idii taallaa buu leeyahy maanta halkaasuu ku caddaynayaa oo xaqiiqada uu kaga beri noqonayaa oo beri kaga noqonayaa markuu xaqiiqadii la gaaro marka ilaahay inaynu ka magangallo oo waxa weeye iska ilaalinno ayaa la rabaa cadaawadiisa iyo sida u dagaalamayana insha allah qodobada dambe ayaynu ku arki doonaa haddii rabbi idmo intaas ayaan markaa fi suurati israa kaga baxaynaa waxaa inoo dhiman fi suurati daha iyo fi suurati saad insha allah ayaan ishaaraynaa kabacdina tafsiilkaan u gudbi doonaa walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin